alxamdu lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wa bacd waxaan ku soo jirnay kitaabkii kitaabu alkabaa'ir lilxaafid adahabi waxaana soo gaarnay kabiirada soddonaad dhexdeeda ayaan ku jirnay aklulmeytati waddami walaxmi alkhinziir waxaan soo gaarnay hadalka xaafidu dahabi uu yidhi faman tacamada qofka u qasta akla daalika arrinkaas cunidiisa oo hilib doofar inuu cuno iyo dhiig inuu cuno iyo bakti inuu cuno ligayri daruuratin daruuro ku kaliftay la-aanteed oo baahi uu u dhimo tegay iyadoysan jirin fa huwa qofkaasu min almujrimiina dadka dembiyada waaweyn galay uu ka mid yaho mujrimiinta ah wamaa axsibu una malay maa anna musliman muslim yatacamadu inuu u qasdayo akla laxmi lkhinziiri hilib doofaar cunidiis halkaas ayuu noo marayay casharkii hore markaasuu wuxuu yidhi isagoo caddaynayo dadka muslimka sheeganaya ee hilibka doofaar damiir la-aanta iskaga cunaya o iskaga daldalaya inay badankoodu yihiin zanaadiqo aan qalbiga diinka ilaahay ka rumaysnayn markaasuu wuxuu yidhi wa rubamaa waxaa la arkaa yafcalu inuu sameeyo daalika cunidaas zanaadiqatuljabaliya jabaliy zanaadiqada la yidhahda jabaliyada munaafiqiinta buuralayda iyo wa tayaamina tayaaminada zanaadiqadaas jabaliyada iyo tayaaminada alkhaarijiina ee ka baxay min alislaami islaamka ka baxay oon muslimiinta ka mid ahayn zanaadiqatuljabaliya iyo tayaamina labada tayaaminadu waa firqa isla zanaadiqadan ka mid ah kulligood waxay ka mid yihiin firqada leydhaha ismaaciiliyada amase baadiniyada oo kufaarta ah waxay degaan syriya weliba magaalada dimishqa xaafad ka mid ah marka waa dad kufaar ah oo wax ka xaaraan ah oo ay diin u ilaaliyaan aysan jirin magaca maahane islaamnimana aan meel ka soo gelin marka kuwaasoo kaleetaa dhici kartu inay cunaan wa fii nufuusi lmu'miniina mu'miniinta nafafyaalkooda waxaa ku sugan anna akla laxmi lkhinziir hilibka doofaar cunitaankiisu acdamu inuu ka weyn yahay isman xagga dembiga min shurbi lkhamri khamrada cabiddeeda mu'miniinta naftooda waxaa ku sugan oo mustaqir ku ah waxa weeyaan hilib doofaar cunidiis inuu ka weynyahay xagga dembiga doofaarka waxa weeyaan qamrada cabiddeeda saas darteeda dad damiir la-aan iskaga cunaya hilib doofaar wa khaasatan dadka inta waddamada gaalada galay waxa weeyaan iska yeelyeelaya gaalada inay waxa weeyaan dhaqankoodii qaateen ee shala maahane daraad aan laga dhaadhici karin hilib doofaara muslim cunaa maantana sida damiir la-aanta iskaga cunayo iskugu daldalaya qamrada iyo doofaarka badanaaba inay ka takharujeen islaamkii oo ay ka tanaasuleen ayay u badan tahay wa saxa waxaa ka sugnaaday oo ka ansaxay ana rasuulalahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyh wasalam wa saxa waxaa ansaxay ana rasuulalahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyh wasalam qaala inuu yidhi laa yadkhulu ljannata jannada ilaahay ma galo laxmun hilib hilibkaasoo nabata ku dhashay min suxtin xaaraan laa yadkhulu ljannata jannada ilaahay ma galo laxmun hilib hilibkaasoo nabata dhashay min suxtin xaaraan xaggeeda ka dhashay oo xaaraan uu cunay hilib uga soo dhashay jannada ilaahay ma galo an naaru naarta awlaa u xaqnimo badan bihi hilibka xaaraanta ku dhashay naarta u xaq leh marka qofka cuna bakti amase oo xoolaha baktiyey xoolaha yabarada loo qalay kulligu waa wada bakti waan soo sheegnay amase waxa weeyaan dhiig cabay amase doofaar cunay ee hilib uga soo dhashay naarta ayaa hilibkaasu xaq leh naarta ayaa u xaq leh waqad ajmaca almuslimuuna muslimiintu waxay ku ijmaaceen ayuu yidhi xaafidu dahabi calaa taxriimi lacibi cayaarta xaaraamaynteeda binardi laadhuuga wax lagu cayaaro waxa weye nardiga waa cayaar laadhuu la yidhaahdo oo waxa weeyeen waa shaxrir magaal miiska korkiisa lagu cayaaro bahal yar oo afar gees camal yar ah oo dhibco yar meela godad ah leh ayaa inta saas loo kilkilaa miiska korkiisa lagu tuurin mar madax madaxay udhicin mar dhabaray udhicin dhinacay u dhacdaba tirsiyay leeda tirsigaasaa lagu guurinoo waxa weyan lagu rarin wixii lagu cayaarayay sidaasaana loogu kala adkaan marka waa un shaxda nuuc ka mida oo reer magaal laadhuu ayaa la yidhaahdaa marka inay xaaraam tahay culummada muslimiintu way ku ijmaaceen wa yakfiika waxaana kugu filan min xujajim xujooyinkooda calaa taxriimihi xaaraamayntiisa loo xujaystay qowlu nabiyi nabiga qowlkiisa sala allahu caleyh wasalam oo uu nabigu yidhi waxaa tidhahdaa qowlu nabiyi nabiga qowlkiisa sala allahu caleyh wasalam alladii qowlkii habata ka sugnaaday canhu nabiga xaggiisa oo nabigu uu yidhi sala allahu calayhi wasalam man laciba qofkii ku cayaara binardashiir nardashiir qofka ku cayaara fa ka'anamaa waaba isagoo sabaqa geliyey yaddahu gacantiisa fii laxmi lkhinsiiri hilib doofaar iyo wa damihi dhiiggiisa nardi nardi shiir maxaa loogu bixiyey qaamuuska waxaa ku sugan nardishiir waa lafdi la carabiyeeyen asalku carabi ma ahayn waxaa asalkii ugu horreeyey sameyn nin la dhihi jiray shiir ibni baabak sidaas darteeda ayaan loo idaafeeyo loo tiriyo layidhi narda shiir shiirku waa ninkii asalka dejiyey marka qofka cayaara laadhuuga wuxuu la mid yahay qof gacantiisa hilib doofaar iyo dhiiggiis dhexgeliyey qofkii dhexgeliyay de inuu cuno usocdaa inuu cuno ayuu socdaa marka qof hilib doofaar iyo dhiiggiisa gacanta dhexgeliyo inuu cuno raba ayuu la mid yahay marka wuxuu kutusayaa hilibka doofaar iyo dhiiggiisu inay xaaraam yihiin oo ayagaa mushabahu bihi laga dhigay waxa weeyaan cayaarta laadhuuga la cayaarana waa xaaraam oo kaasaa lagu shabahay waa masale marka cad weeye xadiis kaleeto oo adabulmufradka uu imaamu lbukhaari kusoo saarayna waa wuxuu leeyahay nabiga sala allahu caleyh wasalam man laciba binardi faqad casa allahu warasuulah qofka cayaaro laadhuuga alla iyo rasuulba waa caasiyey marka waana sariixu ku yahay inuu xaaraam yahay marka laadhuuga cayaartiisa imaamu nawowina markuu muslimka sharxayey wuxuu yihi xadiidkan xuju u yahay imaamu shaafici iyo jumhuurta xaaraamaynta la xaaraamtinimeye lacibka lagu cayaaro nardiga cayaarta lagu cayaaro in lagu cayaaro marka waa masale cad ayaduna sidaasoo kaleeto cayaaraha marka culummadu qaaciday ka sameeyaan waxay yidhahdaan cayaaruhu waa labo cayaar asalkeedii hore fikra cilmiya ku bilaabatay oo wax cilmiya asal ku dhisneed iyo cayaar iska lahwi ahoo waqti lumis ah oo aan wax kale ku dhisnayn cayaarta marka haddii asalkeedi cayaarta haddii asalkeedii xikma ay ku dhisneed cilmiya oo fikri cilmiya ay ka soo jeedo sida waxa weeyaan midda oo la yidhaha shatranjiga shatranjiga ama iskaakada ay soomaalidu yidhaahdaan waa cayaaraha iyadana miiska lagu dul cayaaro oo faras iyo alwaax ay qorqoreen oo la qoray weeyo faras iyo leh marka oo faras iyo ayaa ku dhex jira asalkii fikri cilmiya oo dagaal ah ayay ku dhisneed cayaaraha noocaasa shaaficiyadu waxay yidhahdaan waa karaahiyo in la cayaara laakiin xaaraan qadcana maahan laakiin cayaaraha kale oo waxa weeyaan lahwiga oo khaaliga ah oon wax fikri cilmiya ku dhisnayn sida waxa weya laadhuuga shaxda turubka dubnada taraqa waxa weeyaan cayaaraha noocaasa waa xaaraan qadcan ah weeye waa xaaraan qadcana weeye ciyaarahaasoo dhanna kulligood waxay leeyihiin cilalkii uu ilaahay ku sheegay subxaanahu wa tacaala qamrada iyo qamaarka xaaraamtinimadooda markuu ka hadlaayey oo ilaahay weynaa markuu ka hadlayay qamrada iyo qamaarka xaaraamnimadooda iyo sanamyaalka inama wuxuu ilaahay sheegay markuu yidhi ya ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru walmaysiru waalansaabu walazlaamu rijsun min camali shaydaani fajtanibuhu waa shaqo shaydaane ka fogaada alla marka cilaluu ku sheegay loo xarimay wuxuu yidhi inamaa yuriidu shaydaanu an yuqica baynakum alcadaawata walbaqdaa shaydaanku wuxuu rabaa dhexdiina inuu dhigo cadaawad iyo isnacayb marka marka la cayaaro oo dubnada la cayaaro ama turubka la cayaaro ama shaxda la cayaaro labada kooxood oo cayaarayda ama labada qof waxa weeyaan caro ayaa dhex timaada ka laga bashay wuu caroon caro ayaa imaan dhiigga ku kicin waxa weyan waad aragtaa iyagoo waxa weyan gafuurka ku wada deebleh oo isgalaalaya marar badan inta ugu badanna waxa weyan hadda waaba khamaarba oo way ku qamaaraan khamaarna waxa la yidhaha cayaarta in wax lagu kala helo oo waxa weeyaan lacag ama shaah ku magacow ama koob ku magacow waxbaa lagu kala heli shaaha lagu kala cabin mar aba lacag caadiya lagu kala dhigan waxa weeyaan marka hadday khamaar tahayna hadee waaba naskii qur'aankaba marka wuxuu kaleeto alla ku tilmaamay wayasudakum can dikri illahi wa can isalaa qamaarkan iyo qamradan ilaahi weynaa subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay shaydaanku wuxuu idinkaga jeedin dikriga alle iyo salaada waana xaqiiqo rasmi ah dadka shaxda cayaara dubnada turubka inay uga mashquulaan salaadaha jamaacada inay yimaadaan hadday uga mashquulaanna xaaraamnimadeedu shaki yar ma laha marka cayaarahaas waxaa ku jira cilalkaas uu qur-aanka alla ku sheegay waana wada xaaraan waxay isku khilaafaan culummadu midda asalkeedu fikri cilmiya ku jirto sida shatranjiga oo kale oo markuu ka hadlaya imaam nawowi muslimka sharxiisa wuxuu yidhi shatranjiga waxa weeyaan waa makruuh xaaraan ma ahan sidaas aan anaga madhabkeennu weeyu yidhi shaaficiyada ah taabiciyaalka jamaacahana waa laga wariya laakiin imaam maali imaam axmed waxay dhahdeen inahu xaraam weliba imaam maalik wuxuu yidhi huwa sharun min anardi waa ka sii daran yahy waana ka xaaramnimo badan yahy ciladiiuna ku sheega wuxuu yidhi wa alhaa can alkhayr khayrkana waxa weya waa ka mashquuli badan yahy oo ciladii loo xarimay qamaarka ayaa ku sugan wuxuu yidhi xaafidu dahabi waa bilaa raybin shaki la-aan ana kamsa almuslimi qofka muslimka gelintiisa yadahu gacantiisa uu geliyo fii laxmi lkhinsiiri hilib doofaar iyo wa damihi dhiigiisa inuu dhex geliyaa acdamu waa ka weyn tahay min lucbi nardi nardiga cayaaridiisa laadhu cayaaridiisa way ka weynta way ka weyn tahay gelinta qofka muslimkaa gacantiisa uu geliyo hilib doofaar iyo dhiig fama gelinta keliyaha ka weyn waxa weyn laadhu cayaaridiisa fama dannu malahagu muxuu yahay biakli laxmihi hilibkiisa doofaarkii haddii la cuno iyo wa shurbi damihi dhiiggiisa haddii la cabo ajaarana allahu allah naga koriyo min dalika arrinkaas bimanihi galladiisa iyo wa karamihi deeqdiisa alkabiiratu alxaadiyatu wa halaahuun kabiirada soddon iyo koobayda cadamu tanazuh iska ilaalin la'aan weeye min albawli kaadida aan la iska ilaalin wa huwa kaada iska ilaalin la'aantuna shicaaru nasaara waa kirishtanka calaamadda lagu yaqaan waxa weeyaan kabiirada soddon iyo koobayda waa qofku inuu iska ilaali diido kaadida qofka muuminka ah waajib waxaa ku ah kaadida inuu iska ilaaliyo oo iska fogeeyo oo markuu kaadshayo uu ku dadaalo inaan kaadidiisu jirkiisa meel ka gaarin hadday dhacdo meel ka gaartana uu ku dadaalo inuu iska mayro oo aysan korkiisa ku baaqi noqon iyo dharkiisa qaala allahu ilaahay wuxuu yidhi tacaala allah sarreeye wa hiyaabaka dharkaaga fa dahir dahir dharkaaga dahir najaasada ka dahir dharkaaga dahir najaasada ka dahir sidaasuu ilaahay qof kastoo muuminana ku addoonsaday wa qaala nabiyu nabigu wuxuu yidhi sala allahu caleyh wasalama walxaal mara qad mara uu soo maray biqabrayni laba qabri laba qabriyuu soo maray markaasuu nabigu yidhi innahumaa labadan qabri yucadabaani inahumaa ay ina saaxiba alqabrayn waxa weye ina saaibay ina saaxibayi lqabrayn labadan qabri labada qof oo ku jirta yucadabaani waa la cadaabaa wamaa yucadabaani mana loo cadaabayo fii kabiirin dembi weyn fii kabiirin maxaa loola jeedaa dembi cadaab ka dhashay waa kabiir weliba xadiisku si sariixa ayuu ugu sugnaado ugu soo arooray bukhaariga waxa weeyaan kitaabu ladab markuu marayo xadiiska oo lix kun iyo konton iyo labo si sariix ugu soo arooray wa inahu la kabiirun dembi weyn waaya balaa inahu kabiirun riwaayad kaleeto iska daynusa weynayna waa weyn marka maxaa loola jeeda maxaa loola jeedaa wamaa yucadabaani fi kabiir sida uu imaamu nawowi raximah llahu tacaala markuu muslimka sharxayay uu yidhi waxa weeyaan laba macno ayaa ka mid a culammadu macaanida ay sheegeen waxa weeyaan annahu laysa bikabiirin fii zacmihima ayaga siday ku andacoonayeen lama weyneyn dadka cadaabka qabriga lagula cadaabaa waa dad adduunka markii la joogay jirkooda inay kaadiyu gaartaa aysan la weyneyn laakiin way dhadhamiyeen cirib xumadii caqiidadooda maxaa yaele way weyn tahay kaadiyu inay jirkaaga gaartaa waa dembi weyn macnaha labaad waxa weeyaan annahu laysa bikabiirin tarkuhu inay ka tagaan oo iska ilaaliyaan wax weyn maahayn si fudud ay iskaga ilaali kareen marka dembi si fudud ay iskaga ilaali kareen oo iska ilaalintiisa aan mashaqo iyo culays ku sugnayn ayay naarta u galeen labadaas macnaa ugu waaweyn macaanida lagu fasiro markaasuu nabigu yidhi wamaa yucadabaani lagu cadaabi maayo fii kabiirin dembi oo ka tegidiisu ay weyntahay ku culsleed amaa axaduhumaa midkood fa kaana wuxuu ahaa laa yastanzihu midaan iska fogayn min bawlihi kaadidiisa kaadidiisa iskama fogay jirin macnaha iskama ilaali jirin wa ama alaakharu midka saasa lagu cadaaba marka waa dembi weyn oo kabiira oo qofka lagu cadaabo kaadid hadduu iska fogay diido wa ama alaakharu qofka kale fa kaana wuxuu ahaa yamshi mid la socda binamiimati isku dirdiridda muttafaqun caleyh isku dirdiriddu dadka la soco jiray dadka muslimiinta qofka isku dirdira labada qof labada kooxood labada qabiil dadka dadka uu kala warqaadee laba wajiilaha ah qabrigaa lagu cadaabaa jannada ilaahayna ma galo muttafaqun caleyh qaala wuxuu yidhi xaafidu dahabi walaakin akharu duruqi duruqda badankooda allatii duruqda fi saxiixayni bukhaari iyo muslim ku sugan duruqdaasoo lihadalxadiid u sugnaatay waxa weeye fa kaana wuxuu ahaa midkood laa yastatiru midaan iska asturin min bawlihi kaadidiis waana isku macno waxa weeyaan iskama ilaali jirin wey ay laa yataxafadu minhu wey sida xaafidu dahabi sida xaafid ibnu xajar uu fatxulbaarigaba ku yidhi وn aنس بن mالi waa lg wr رضي الله nه an نبي nabgu ka wariye slى الله عليه وsلم qاal nabgu wuxuu yihi تنزhu iska fogeeya min albwl kaadida faإna caamaةa cadاaب الqbri cadاaب qabriga badankiisu minhu kaadidu ka ahaadaa badanka dadka cadaabka qabriga lagu cadaabo wuxuu ka yimaadaa kaadida kaadida ayuu ka yimaadaa marka kaadida dharkaaga ka ilaasho iyo jirkaagaba rawahu daarqudni ayaa wariyey waxaa la rabaa qofka mslimka markuu xaajo gudanayo inuusan istajoon isagoon isdhihin kaadidi waa kaa dhamaad lamana rabo heer shakiya iyo waswaas inuu gaaro oo kaadidu ka dhamaatay uu marka dambe xataa sida dadka gabalkooda shaydaanku uga adkaaday uu waswaaso u is yidhaahdaa maba daahir noqonaysid lama rabo ku dadaal marka aad istiraahdo markaan kaadidu waa kaa dhamaatay iska mayr hadday meel kaaga firdhatay ka mayr khalaas markaas kadibna shaydaanku yuu kaa dhaadhicin kaadiyaa timid rawahu daarqudniyaa weriyey uma ina man qofkii lam yaxtariis aan iska ilaalin min albawli kaadida fii badanihi jirkiisa aan ka ilaalin wa hiyaabihi dharkiisa aan ka ilaalin fa salaatuhu salaadiisu hayru maqbuulatin waa mid aan la aqbalayn qofka aan kaadida iska ilaalin waa taarku salaad ila salaadiisa lama aqbalaya marka kaadidoo la iska ilaali waaye qofka waxay gaarsiinaya taarku salaadnimo taarku salaadna waa gaal marka waa masale aad u weyn oo khatar ah qofku najaasta inuu iska ilaaliyaa la rabaa uma ina man lam yaxtiris qofkaan iska ilaalin min albawli kaadida fii badani jirkiisa iyo wa hiyaabi dharkiisa fa salaatu salaadiisu hayru maqbula oo midaan la aqbalay alkabiiratu thaaniyatu wa halaahuun kabiirada soddon iyo labayda almakaasu waa canshuurqaadka canshuur qaadid oo dadka aad maalin kasta canshuur ka qaado waxa weyn kabaa'irta waaweyn oo naarta lagu galay ka midta waxay ka mid tahay aklu amwaali nnaasi bilbaatil dadka hantidooda baatil lagu cuno wuxuu yidhi xaafidku wa huwa canshuurqaadku daakhilun wuxuu soo gelayaa fii qowlihi alla hadalkiisa tacaala allah sarreeye innamaa wax kale maahan asabiilu jid lagu ciqaabaa cala aladiina dadkii korkoodu u ahaaday yadlimuuna annaasa dadka dulmina dadka dadka dulmiya dulmina waxaa la dhaha qofka naftiisa inaad ku xadgudubto ama qofka maalkiisa aad ku xadgudubto ama qofka cirdigiisa iyo sharaftiisa aad ku xadgudubto kulligood waa dulmi marka qofka canshuurqaadkaa dadka maalkooda iyo ku xadgudbin oonu xaqdarro ku qaadan wa yabquuna dadka gardarsanaya dadkaas ayaa wadda lagu ciqaaba korkooda ahaatay fil ardi dhulka korkiisa ku gardarsanaya oo baqiyiga ku samaynaya oo dadka naftooda iyo maalkooda iyo cirdigooda aan badbaadinayn bikayri lxaqi xaqdarro kula gardarsanaya lahum wax ulaa'ika kuwaas oo baaqiinta ee dadkan maalkooda iyo naftooda iyo cirdigooda dulminaya lahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabkaasu aliimun mu'limun xanuujiya wa fi lxadiidi xadiidku waxaa ku sugnaa fi zaaniyati zaanigadii allatii zaanigadii daharad dahirtay nafsaha nafsadeeda birajmin dhagax in lagu dilo ku dahirtay gabadhii inta nabiga u timaado zinada qiratay oo tidhi nabiga allow waxaan galay zino ee halay dahiro oo xadka allah layga oofiyo gabadhaasu ka hadlaya wa fi lxadiid xadiid saxiixu muslimka ku sugan weeye wa fi lxadiidi xadiidka waxaa ku sugnaa fi zaaniyati zaanigadii allatii zaanigadii daharad dahirtay nafsaha nafsadeeda birajmin dhagax in lagu dilo ku dahirtay oo ka dooratay dembi inuu dusheeda saarnaato in nafteeda dhagax lagu dilo waxa weeye nabigaa ku tukaday salaadii janaasada aheed cumar aa yidhi rasuulka allow see ugu tukanayda iyadoo sinaysatay markaasaa nabigu hadalkan qaaligaa yidhi nabigu wuxuu yidhi laqad taabad way toobad keentay tawbatan toobad toobadaasoo low tawbaha low taabaha hadduu toobad keeni lahaa saaxibu maksin canshuurqaad laqufira lahu waa loo dhaafi lahaa ow laqubilat minhu waa laga aqbali laha marka fiiri nabiga sala allahu calayh wasalama wuxuu yidhi gabadhan toobadda ay toobad keentay iska da ayada xataa canshuurqaad hadduu toobad keeni lahaa waa laga aqbali lahaa tanoo kale macnaheedu waa maxe wuxuu tusaa xadiidka zinada iyo canshuurqaadidda inay weyn tahay canshuurqaadiddu canshuurqaadiddu inay weyn tahay taasuu tusaa sidaas darteeda zaaniga iyo canshuurqaadka waxaa dembi weyn qofka canshuurqaadka ah qaala alxaafid xaafidku wuxuu yidhi walmakaasu canshuurqaadka fiihi waxaa ku sugan shabahun u ekaansho min qaaici dariiqi u egyahay qaaicu dariiquu shabaha ilaa qaaicu dariiqa qofka isbaaraystaha ah oo wadada taagan wuxuu wadada u taagan yahay dadka maalkooda inuu qaato maalin walba oo uu qofka weydiiyo maal uusan lahayn qofka marka canshuurqaadkaana sidaasuu u taagaya maalin walba qofka maal uusan kulahayn iyo xaq uusan kulahayn inuu weydiiyo marka halkaas iskaga egyihiin wa huwa qofka canshuurqaadkaa sharun waa ka shar badan yahay min allisi tuuga waxda tuug waxda waa ka shar badan yahay ilaa tuug adoo ujeeda maalkaaga qaadan maa haddii isagoo qaaday aad ku kacdo wuu cararin mar walba ma taagina marmaru ku helin laakiin kanu maalin kasta adoo ujeedu hantidaada xoog ku qaadan canshuurqaadka marka waa ka shar badan yahay zaanigana waa ka shar badan yahay canshuurqaadku ee tuuggana waa ka shar badan yahay haddana dadka canshuurta qaadaan isla mid maaha islamana dembi eka labaa loo sii kala qaybin ayagii waana kan wuxuu yidhi fa ina man qofka casafa naasa dadka dulmiya wajadada ku cusboonaysiiya calayhim korkooda daraa'iba dulsaarayaal qofka mar kasta ku soo rogo canshuur cusub ee siyaadiya ee dadka saas ku dulmiya fa huwa qofkaasu adlamu waa ka gardarro badan yahay wa akshamu waana ka khiyaano badan yahy waa ka dulmi badan yahy waa isku macnee minman qof ansafa garsoora fii maksi canshuurtiisa ku garsooro cadaalad ku sameeya wa rafaqa u tura biraciyati shacabkiisa waxa weeyaan qofka canshuurta qaadana islama dembi eka qofka marka horeeto miisaan la-aan iskaga saaraya mar walba ku soo rogaya hadba siyaadinaya hantidaas uu qaadayanaya waxa weeyaan bangiyaal ku shubanaya guryo iskaga dhisanaya danagoona ku oobsanaya iyo qofka waxa weeyaan canshuurtiisa ku garsooraya oo isla waxaan dadku ma qaban karaan ee marka hore wax qaban kara saaraya markuu saarana waxa weya shacabkiisa u dhimrinaya oo hantidu maalkoodii uu ka qaaday jaamacad ugu dhisaya iskoolaad ugu dhisaya ugu dhisaya isbitaallo wadooyinka ugu dhisaya amnigooda ku sugaya ma isla mid aha mana laisku shabahi karo markaasuu wuxuu yidhi sheikhu wajaabilmaksi canshuurta qofka aruuriya midka aruurinaya iyo wa kaatibuhu midka qoraya iyo wa aakiduhu midka qaadayo marka la aruuriyo qaadaya oo min jundiyin ciidan ah askari waardiyeynaya ah wa shaykhin sheekh baneeyey ah oo yidhi waa bannaan tahay wa saaxibi zaawiyati mid mawlac u saaxiibo ah oo suufi baneeyey ah shurakaau waa wadaagsadaan filwisri dembiga waxa weeyaan qofka soo aruuriyey qofka qora kan soo qaada kan askarigaah waardiyeynaya sheeqa fadwada u bixiya waxa weeyaan suufiga oo taageera shurakaau waa wadaagsadaan filwisri dembiga akaaluna waana kuwa cunid badan lisuxti xaaraanta fa nas'alu llaha allaan weydiisaynaa alcaafiyata nabadgeliyo fi dunya addunyada dhexdeeda uu nagu nabadgeliyo oo macaasidaas iyo dalaalkaas uu naga nabadgeliyo walaakirata aakhira ilaahay inuuna nabadgeliyaan weydiisaynah cadaabkiisa iyo cadhadiisa naga nabadgeliyo bimanihi galladiisaan ku weydiisayna iyo wa karamihi deeqdiisa inahu alleh calaa kulli shayin wax kastaba qadiirun waa mid awooda alkabiiratu thaaliatu wa halaahuun kabiirada soddon iyo saddexayda dembiga weyn ee kabaa'irta ka mid oo soddon iyo saddexeeya alriyaau waa istususka wa huwa riyaaguna min annifaaqi munaafaqnimadu ka mid yahy munaafaqnimada ayuu ka mid yahay riyaa waa min baabi taqliid qofka cibaado sameeya isagoo isle dadku ha ku arkeen waa iska taqliibe hadduu cibaado afka ka akriyo isle dadku ha ku maqleen waa isla mid qofka dadka ismaqashiin iyo kan istusin waa isku mid marka riyaagaas labaa loo kala qaaday qof cibaadadiisa asalkeedaba dadka isku tusaya oo waxa weeyaan salaadaha waajibkaa iyo soonkii waajibka ahaa wuxuu u tukan ama u soominba dadku muslim ha kuu haysteen oo dadku sidaas ha kuu arkeen kaas waa gaal waana munaafiqiinta waaweyn waana fi darki lasfari dabaqa hoosoo naarta dad kale murtad hadduu awel islaamayna sidaasuu ku ridooba hadduusan awelba islaamayna sidaas islaamnimada ku muujiyana waa gaal asliya marka waa gaalnimo weyn laakiin qofka as islaamnimadu ay ikhlaaska ka tahay oo ilaahay si dhaba u rumeeyey oo nabiga rumeeyey oo xaqa rumeeyey ma dhici karto salaadihii waajibkaah iyo soonkii inuu dad isku tuso asalka samaynta ficilka waa dhici kartaa qurxinta iyo xoogaa dheerada inuu ku daro oo dadka isku tusa waa dhacda way dhacdaa marka laakiin waxaa dhici karta salaado sunnaa iyo soon sunnaa iyo xataa cibaadaadka gobolkood jihaadkii oo kale iyo inuu dad isku tusaa dhici karta oo shaydaan uu ku talaacubo ku cayaaro marka arrinta noocaasa qofka isku tuska istususkaas laba loo qaybin hadduu asalka cibaadada u samaynayo istusus oo waa maxay cibaadada asalkeeda salaad sunnahu wuxuu tukaa dadku ha ku arkeen ama jihaadkii u gelin dadku ha ku arkeen cibaadadaas waa baatil marduudo wey khayru maqbuula waana xadiiska saxiixa ah ee bukhaari iyo muslim ayaa caddaynaya xadiisulqudsiga ah oo un ilaahay yidhi ana aqna shurakaa'i can ishirk aniga inta wax wadaagta kan u deeqtoonaasha badanana wadaagna waan ka deeqtoona man camila camalan ashraka macii fiihi hayrii taragtu wa shirkahu qofkii sameeya camal oo cid kale ila wadaajiya waa uga tegey asaga iyo wadaaggiisaba marka ilaahay nasiib kuma le mana aqbalo waxa weeyaan ilaahayna looma samayn camalkaas waa baatil waa hadduu cibaadada asalkeeda ama sadaqa ha haato ama soon ha haato ama salaad ha haato ama jihaad haato asalka hadduu isleeyahay cibaadaadka sunanka ah ilaa waxaan idhi salaadihii waajibka ahaa maba dhici kartaba qofku inuu qof isku tusa isagoo ilaahayba rumaysan isagoo ilaahayba rumaysan maba dhici kartaba inuu qof isku tusaaba maba dhici kartaba marka laakiin cibaadadii sunnada ahayd haddii uu asalkeedii qof waxa weye sususkeed u sameeyey cibaadadaas waa baatila marduuda hayru maqbuula wey wax la aqbala ma aha waa garta cibaadadii haddii asalkeeda uusan u samayn marka qof inuu isku tuso laakiin asalka ilaahay buu u sameeyey dartiis isagoo cibaadadii asalkayd ilaahay u samaynaya oo ilaahay dartiis u samaynaya ayaa dad u yimaadeen sadaquu waday ilaahay dartiisu u bixinaayey dadaa u yimid waxa weya salaaduu tukanayey ilaahay dartiis ayuu tukanayey dadaa u yimid kaasuu qurxiyey taas ka war taas labaa loo kala qaadaa haddii marka uu ku soo diriyey istususkan isla markaas uu la dagaalamo shaydaankii oo uu iska dafciyo cibaadadiisa asalkii maadaama alla lahaa markii istususku soo diriyena uu difaacay waxa weeyaan waa cibaado maqbuulo ah hadduu iska sii daayo oo istusunkii uu sii wadona khalaas waa burta cibaadadaas cibaadadu marka labaa loo kala qaadayo hadday tahay cibaado awelka iyo aakhirku isku xidhan yahin sida salaada iyo soonka kulli waa ka wada buri hadday tahay cibaado awelka iyo aakirka ay dhici karto in awelka inta ansaxo aakirku burana intii isususka uusan ka berin aheed oo marka hore cibaadada bilaabay uu sameeya u ansaxayna intan dambeo dadka isku soonaa ka buri taasuna waxay ku suurtoodaa sida qur-aan uu akrinaayo kale isagoo xisib akhriyey aadad u yimaadeen markaasuu dartood isku qur-aanka usii qurxiyey oo isagoo waxa weeyaan aan islahayn ha lagu khushuco ee isle ha lagu yidhahdo qaari ama sadaqu bixinaayey isagoo boqol kun baxshay laba boqoluu la baxay rabay aadad u yimaadeen markaasu istusus boqolkii kalena u baxshay boqolka hore u ansaxay boqolka dambe u badbaadaya waa cibaadooyinka ay dhici karta awelka iyo aakhirka in la kala saaro oo awelkuna ansaxo aakhirkuna uu buro laakiin salaad iyo soon iyo ayaga ma dhici karto awelkuna inuu ansaxo aakhirkuna buro hadduu masaladaas si fiican waxa u sharaxa waxa weyan xaafid ibnu rajab alxambali kitaabkiisa lala jaamicu alculuum walxikam aad waxa weyan masalada si muhiim ah ayuu uga hadla xadiiska ugu horeeya inama alacmaalu biniyaat qaala allahu ilahi wuxuu ihi tacaala allah sarreeye yuraa'uuna waxay istusayaan munaafiqiintu annaasa dadka walaa yadkuruuna allaha allah ma xusaan ilaa qaliilan in yar maahane aayaddan munaafiqiinta ilahay uga hadlayay ilahay wuxuu yidhi subxaana wa tacala waidaa qaamuu ila asalaati qaamuu kusaala munaafiqiinta calaamadda lagu yaqaan waxa way markay u istaagayaan salaada jacayl iyo raqbo uma hayaane ayagoo wehsanaya ayay istaagaan oo dadka istusaya ilaahayna wax badan ma xusaan wax yar ayay xusaan taas marka macnaheedu waxa weeye waa inaad ogaato waxa weeyaan dadka istusidu waa cibaadada dadka laysku tusaa waa sifo munaafiq wa qaala allahu ilahi wuxuu ihi tacaala allah sarreeye kaladii sida qofkii oo kale cibaadadaha iskaga burinina yunfiqu bixinaya maalahu maalkiisa ri'aaa annaasi dadka istusidooda daraaddeed u bixinaya waxaa alla ka soo hadlayay subxana wa tacala acmaasha inaan la iska burin alla wuxu uhi ya ayuha aladiina aamanuu laa tubdiluu sadaqaatikum bilmanni waaladaa war mu'miniintow sadaqooyinkiina ha burinina oo laba shay ha ku burinina oo sadaqada burida waxa weeyaan inaad qofkii aad siideen ugu abaal sheegataan sadaqaday buridahay ha burinina tan labaadoo sadaqada burida waa inaad dhibto qofkii aad wax siiday waa buridaa sadaqada ha iska burinina markaasa alla wuxuu ku shabahay qof manigaas sida uu sadaqada u buriyo ajarkeeda waxa weeyaan qofka istususka waxa weeyaan maalkiisa u bixiyo burinta camalkiisii uu burinayo kale oo alla wuxuu yidhi kaladii ka ibdaaliladi sida midkii u buriyo waxa weya sadaqadiisa yunfiqu bixinaya maalahu maalkiisa ri'aa naasi dadka istusidooda asagoo dad istusaya qofka maalkiisa bixiyay sida uu ajarkiisa u baaba'shay war noocaas oo kaleeto ajarkiina ha ugu baabi'inina inaad u abaal sheegataan dadkii aada wax siideen marka ayaddu waxay caddayn waxa waya istususku inuu baabi'inayo ajarka wa qaala nabiyu nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam awalu naasi dadka qofka ugu horeeya yuqdaa la xukmina caleyhi korkiisa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha maalinta qiyaamaha dadka la xukmina kan ugu horreeya rajulun waa qof ustushida laga shahiid yeelay qof waxa weya isagoo dagaalamayo gaalo la dagaalamaya la dilay kaas ayaa ugu horreeya la xukmin fa utiya bihi waa lala imaan fa carafahu llaahu allaa garansiinaya nicamahu barwaaqooyinkiisii fa carafaha waana garan asna ilaahay wuxuu garansiin xooggii caafimaadkii dhaqaalihii fursadii uu siiyey ilaahay wyn wuu garansiin asna wuu garan fa qaala markaasu alle wuxuu leey markuu garsho nimca hible maanaan kusin nimca hible nimca hible markuu alla garan siiyo fa qaala alle wuxuu leeya maa camilta fiiha nimcooyinkaas maxaad ku samayda xooggii caafimaadkii cilmigii maxaad ku samayda qaala wuxuu leeyahay qaataltu waa dagaalamo gaalan la dagaalamay fiika dartaanu la dagaalamay xataa stushhidtu ilaa layga shahiid yeelay oo la idilay marka fiika u leeya adiga dartaa fiile ilaahay wejigiisu taagayan beenuuna sheegin umana dagaalamin alla dartiis banu aadamku cajiibkiisa ka mid qaala ilahay wuxuu yidhahdaa marka kadabta beenaad sheegta aniga dartay uma dagaalamin walaakinaka adiga qaatalta waa dagaalamtay liyuqaala in lagu yidhahdo jari-un waa mid dhiiran oo geesi ah faqad qiila waana lagu yidhi waxaad u dagaalamaydoo ujrada aad rabta ay ahayd in lagu yidhahdo geesi mushaarkaaga adduunkaas markaa ku qaadata intaasaad mushaar u leeda ilaa iyada darteedaad u dagaalantay ma ujeedaa marka waa qof fiiri dagaalamo naftiisii dhama bixiyey laakiin maxaa halaagay oo camalkiisii buriyey inuu istusu ahaa xooga amiirkiiya meesha taagan ha ku arko garaadda ha lagu siiyo mushaarka ha lagu badiyo abaalmarin ha lagu siiyo ha lagu jeclaado waxaasoo dhan aa baabi'inaya faqad qiila waxaa la yidhi waa lagu yidhi uma umira waa la amrin bihi qofkaas isagoo dagaalamaya la dilay qofkaas isagoo dagaalama gaalo la dagaalamaya la dilay waa la amrin ilaaha amrin fa suxiba waa la jiidin calaa weji wejigiisa lagu jiidin dhulka xataa ulqiya ilaa lagu tuuro fi naari naarta dhexdeeda sida loo sii jiidayo waa naartaa lagu tuuri wa rajulu nin ayaa ku xigoo la xukmin ninkaasoo tacallama bartay alcilma cilmigii wa callamahu dadkana baray nin ilaahay diintiisii bartay kadibna dadka beri jiray ayaa haddana ku xiga ninkaas ayaa ku xiga wa qara'a alqur'aana qur-aankana bartay oo xifdiyey fa utiya bihi waa lala imaan fa carafahu llaahu allaa garansiin ninkaas nicamahu nimcooyinka u galay fa carafa asna waa garan allaa garansiin war cilmigaasaan ku baray oon dadka la bari waxa weyan caafimaadkaasaan ku siyood ku akri karto qur-aankiiyaan ku baray maxaad ku qabatay qaala wuxuu yidhahdaa famaa camilta maxaad ku samayda qaala allah wuxuu yidhaahdaa famaa camilta maxaad ku samayda fiihaa nimcadii maxaad ku samayda aan ku siiyey oo cilmiga aheed qaala wuxuu yidhahdaa tacallamtu waan bartay alcilma cilmiga wa callamtu dadkana waa baray wa qara'tu waan akhriyey qur'aanka fiika adiga dartaa alqur'aan qur-aanka wa qara'tu waan akhriyey fiika dartaa alqur'aana qur-aanka ilahay been u sheegaa fiiri qaala ilahay wuxuu yidhaha kadabta beenaad sheegtay walaakinaka adiga tacallamta waa baratay cilmiga liyuqaala in lagu yidhaahdo caaliman waa caalim wa qara'ta alqur'aana qur-aankana waad akriday liyuqaala in la yidhaahdo qaari'un waa mid qur-aanka aad u akri og faqad qiila waa lagu yidhi awalba ujeeddadaad aad cilmiga dadka u barayday waxay ahayd in caalimsana cilmi badana in lagu yidhaahdo intaasaad u shaqayday waxaad u shaqaydaan waa lagu siiyo adduunkaa lagu yidhi marka mushaar kale ma lihid janno ma lihid uma umira bihi waa la amraa fa suxiba waa la jiida calaa weji wejigiisa xataa ulqiya ilaa lagu turo fi naari naarta wa rajulun iyo nin rajulkaasoo wasaca allahu alla u waasiciyey caleyhi korkiisa wa axdaahu alla siiyey min asnaafi lmaali maalka nuucyaalkiisa alla siiyey oo ilaahay u waasiciyey fa utiya bihi waa lala yimaadaa fa carafahu allaa garansiiya nicamahu nimcooyinkiisa maalkaasaan ku siiyey alla yidhaahdaa fa carafaha asna waa gartaa fa qaala ilaahay markaasuu yidhahdaa maa camilta fiiha maxaad ku samayday nimcadaas qaala wuxuu dhahdaa maa taraktu kama tegin min sabiilin wado wadadaasoo tuxibu aad jeceshay an yunfaqa in wax lagu bixiyo fiihi dhexdiisa ilaa anfaqtu fiihi waa ku baxshay dariiq kastood jeceshood raalli ka tahay waan ku baxshay laka adiga darta aan ugu baxshay qaala ilahi wuxuu dhaha kadabta beenaad sheegtay walaakinaka adiga camilta waad samayday walaakinaka adiga facalta waad samayday liyuqaala in lagu yidhahdo huwa jawaadun waa deeqsi faqad qiila waana lagu yidhi uma umira bihi waa la amraa fa suxiba waa la jiidaa calaa weji wejigiisa ayaa lagu jiidaa xataa ulqiya ilaa lagu tuuro fi naari naarta rawahu muslim ayaana xadiiska wariyey taasna waxay kutusayda acmaasha ugu sareydo alla loogu dhowaalahaa weeye saddexda camaloo lasoo sheegay saddexdaasba waxay ku halaagsameen dadkii sameeyey ikhlaas la-aan marka ikhlaaska muhiimadiisa ayuu kutusan xadiisku iyo in riyaaga iyo sususka laga fogaado ood garato addoommadu wax kuma tari karaan ee ilaahay weynaa deeqiisa ha ku seegin ayaga isususkooda wa can ibni cumara waxaa laga wariya radi allahu canhuma ana naasan dad qaaluu lahu waxay ku yidhahdeen nabiga ina anagu cafwan wa can ibni cumara waxa laga wariya radi allahu canhuma ana naasan dadaa qaaluu waxay ku yidhahdeen lahu cabdullahi ibni cumar ay ku yidhahdeen maha nabiga inaa anagu nadkhulu waa u galnaa calaa umaraa'ina madaxdeenna fa naquulu lahum waxaan ku nidhaahnaa bikhilaafi maa shay wax khilaafsan natakalamu aan ku hadlayno bihi maaga idaa kharajna markaan ka baxno min cindihim agtooda markaan ka tagno wax aan ku hadli doonno wax khilaafsan aan kula hadalna macnaha waa ammaanaa markaan la joogno markaan ka tagnana waa xamanaa ka waran qaala wuxuu yidhi ibnu cumar qaala ibnu cumar wuxuu yidhi kunnaa waxaan ahayn nacudu kuwa ku tiriya haadaa camalkaas nifaaqan munaafaqnimo calaa cahdi rasuulilahi waqtigii rasuulka sala allahu calayhi wasalam waqtigii rasuulka nuucaasa nifaaqa u niqin marka waa nifaaq dadka markaad la joogtaan inaad ammaanto markaad ka tagtaan aad caydood xamato rawaahu lbukhaari ayaa xadiidka wariyey ilaa nifaaqu waa qofku inuu muujiyo waxa ku jira wax khilaafsan wa qaala nabiyu nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam man samaca qofkii dadka ismaqashiiya samaca allahu bihi allah dadka maqashiiya waman yuraa'i qofkii dadka istusa yuraa'i allaahu bihi allah dadka tusa muttafaqun caleyh maxaa loola jeedaa laba macno siduu khadaabi yidhi ayaa ka mid a macaanida loola jeedo qofka cibaadadiisa u sameeya dad ismaqashiya ama dad istus ilaahay weynaa waa fadexeeya maalinka qiyaamaha addoommada oo dhan ayuu tusaa oo yidhaahdaa qofkaanu cibaadadan aniga ilama jeedin idinku isku kiintusaay war ayaga bal abaal ka doono inay mushaarku sii karaan in kale aniga ila adaa dartay u samay diiday amase adduunkaaba alla ku fadeexeeyaaba oo waxa weeyaan dadku way fahmaan qofkaanu inuu muraa'i yahay iyo istusulle markaasaa dadku ku sheekaysana leeraa midkaan waxa weyan alla ma caabude dadku waxa weeyaan caabuda waa weji caabud adduunka alla ku fadeexeeya aakhirana alla waa ku fadeexeeya wa can mucaad waxaa laga wariya radi allahu canhu can inabiy nabigu ka wariyey sala allahu alay wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi al yasiiru midka yar oo min ariyaai istususka ka mid ah shirkun waa shirki istususka yar waa shirku saxiixu lxaakima saxiix yeelay waana daciif sheekh naasidiin albani wuxuu ku daciifiyey sunan abi daawuud waxa weya ayuu ku daciifiyey silsilatu xadiis daciifana waa ku daciifiyey laba kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo shan raqamka ah sidaasoo kaleeto mashhuur waxa weya taxqiiqa kitaabka uu ku leeyahay wuu ku caddeeyey inuu daciif yahay aaduuna uga digay waxa weeyaan dadka daciifiyey dadka saxiixiyey wuxuuna caddeeyey inay ku gafeen alkabiiratu araabicatu wahalaahuun kabiirada soddon iyo afrayda alkhiyaanatu waa khiyaanada qaala allahu ilahay wuxuu yihi tacaala alla waa sarreeyaahe laa taquunu llah waxaa ka horreeyey yaa ayuha aladiina aamanuu dadka xaqa rumeeyeyow laa taquunu llaha warasuul laa taquunu llaha allah ha khiyaaninina warasuula rasuulkana ha khiyaaninina wa taquunuu walaa taquunuu ha khiyaaninina ammaanaatikum ammaanooyinkiina walxaal antum idinka taclamuuna aada og tihiin waxa weeyaan waxa ilaahay kugu aaminay nabigu kugu aaminay waa diinka waajibaadka dhammaantood awaamirta ilaahay amray kulligood waa ammaano qof alla qofkii awaamirta ilaahay ka taga waxa weeyaan waa khaa'in alla khiyaanay rasuulka khiyaanay nawaahida wax alla waxa ilaah iyo rasuul reebeen waa ammaano qofka ku dhaca waa khaa'in ilaah iyo rasuulba khiyaanay waa khaa'in waxa weeyaan ammaanooyinka dadka dhexdooda ah oo ay ugu sarrayda ammaanada weyn ee mas-uuliyadda ummadda ummaddo dhan qofka mas-uulka ka ah ee madaxweynaha ah midda ku xigta wasaaradaha ah gobollada ah qofka laba qof mas-uulka ka ah kulli waa ammaano qofka aan u gudan ikhlaas daacadnimo ee ummadaas aan ilaalin diintooda naftooda maalkooda caqligooda cirdigooda aan waardiyeyn intuu awoodo ee waxa weeyaan danihiisa inuu ka watee wax ka tabcada mas-uuliyaddaas u haya waa khaa'in dadku waxay kuu dhiibtaan waa ammaano inaad u xifdido shirkadaha loo shaqaynayo iyo shakhsiyaadka loo shaqaynayo ammaano weeye shaqadaasu inaad waqtigoodii u ilaalido aad ku ballanteen inaad u ilaalido waxa weya shaqada daacadnimo inay sida ugu fiican u jecelyahay inaad ugu qabatood awoodo waxaas haddaad shaqadii waqtigii aad kala goosato ood qayb ka dhex bixido amaad shaqadii aadan daacad u ahayn un madaxkeen aad tahay khaa'in baad tahay sirta laguu sheego oo dadka muslimka isku sheegtaan waa ammaano kulligood muuminku waa inuu ilaaliyo uusanna khiyaanin wa qaala tacala ilah wuxuu yidhi wa ana allaha alle laa yahdi ma hanuuniyo kayda alkhaa'iniina dadka khaa'iniinta hagartooda ilaahay ma hanuuniyo qofka khaa'inka markuu wax khiyaanayo dan ayuu isleeyahay kuu meel marto laakiin dantiisa alla uma meel mariyo ilaahayna taladiisa ma toosiya khaa'inka wa qaala nabiyu nabigu wuxuu yidhi sala allahu caleyh wasalama laa iimaana iimaan ma leh liman qof laa ammaanata lahu aan ammaano lahayn qofka khaa'inka iimaan ma leh walaa diina diinna ma leh liman qof laa cahda lahu aan ballan lahayn oo ballankii uu kula ballamay aan loogu imaanayn waxa weeyaan diin male qofkaas waa diin laawo maanta waxa weyan ummadda agarkoodii khiyaano iyo ballan la-aan ayay iskugu tageen waxa weyan mas-uuliyadda ugu sarayda kana waxa weeyaan wuu beecsan ummadda danahoodii iyo maslaxadoodii ayuu beecsan kii alla kii fadhiistaaba wuu beecsan waxa weeyaan wuu gorgorsan adduunkaas iyo gaaladaas inta utagu kasoo wada gadi uu leeyahay waxaa rabtaan anaa idin oofinaya diin iyo dan umadeedna ilaalin maaye maxaad ii ogoshiin ma i ilaalinaysaan maxaad isiinayda waxa weyan kii shirkad u jooga wuu khaa'in waxa weyn waxaad maqlin tukaan hebel waa lala goostay waxa lagu xiyiile waxaad maqlin ki tukaankaana inta waxaan ku aaminanay kulli su ummadda hantida uga aruurahay markaan dayn ku yeelan wada uu dhuuntay waxa weeyaan ummaddii mid caanaha gadin yuu ku dari kan subaga gadin saliiduu ku dari kan malabka gadin waxa weyan sun kaluu ku darinoo timir iyo wax kaleu soo majuujin midka dawada gadin tii dhacdaba inta kaar inta ka gooyo taariikhda uu taariikh cusub ugu soo dhejin ka raashinka keenay mid dhacay buu keeni ummad wada khiyaano ah cadayga midka gadaya waxa wey laanta qalashayu mid qoyan soo dulgelin ummadkii cadayga gelaya iyo mas-uuliyadda ugu sarrayda khiyaano iskugu tegey ummaddaas maxay raxmad ku sugayaan haddaan ilaahay raxmaddiisa iyo fadligiisa aysan noqon iyo cafwigiisa ilaahay weyna ha iska kaana cafiyo waxa weya waa arrin musiibaha weyn weeye maanta runtii waxa lagu sugan yahay wa qaala nabiyu nabigu wuxuu yihi sala allahu caleyh wasalam aayat lmunaafiqi munaafaqa calaamadiisu halaathun waa saddex idaa xadatha markuu sheekaynayo kadaba beenuu sheegaa markuu sheekaynaya hadalkiisa beenta kama ilaaliyo munaafiq calaamada lagu yaqaan wa idaa wacadda hadduu wax ballan qaado yidha waxaasan bixin akhlafa waa ka baxa ballankii waida tumina haddii la aamino khana waa khiyaana marka qofka khiyaana dadk waxa lagu aaminay waa sifa min sifaati nifaaq waalkhiyaanatu marka khiyaanadu islama eka marka waa soo miithaalin islama eka ninka madaxweynaha ee ummad dhan diinkoodii iyo dadnimadoodii khiyaana waxa weeyaan lama dembi eka qof waxa weeyaan caday khiyaanay ma la eka marka walkhiyaanatu khiyaanada fii kulli shayin shay kasta dhexdiisa xaalay ahaatay qabiixatun waa mid xun oo khiyaana fiicanu ma jirto laakiin wa bacduhaa gobolkeed sharun waa mid ka shar badan min bacdin gobolka kale walaysa man khaanaka qofka ku khiyaana fii falsin hal shilin kaa khiyaana kaman qof lamid ma ahan khaanaka ku khiyaana fii ahlika ehelkaaga oo xaaskaaga kuu dabamareeyey wa maalika maalkaagi kugu khiyaano maalkaagii dabargooye wartakaba qof koray lamid ma ahan alcadaa'ima kuwa waaweyn ee khiyaanooyinka waaweyn ah alkabiiratu alkhaamisatu wahalaahuun kabiirada soddon iyo shanayda adtacallum waa barasho lidunya addunya darteed wax loo barto iyo wa kitmaanulcilmi cilmigaoo la qariyo kabiirada soddon iyo shanayda waxa weeyaan qofku inuu diinta u barto adduunyo daraaddeed wuxuu arkay dadkii culimmada ahay oo maal la siina markaasuu leey maalkaas aad wax ka heshid wuxuu arkay in madax cilmigii lagu helayo kursi markaasuu leey kursigaas aad heshid oo jaga ku heshid wuxuu diinta ilaahay u baranayaa waxa weeyaan dadku ha ku karaameeyeenoo ha ku qaadqaadeenoo maasha allah shiik shiik ha lagu yidhaahdo marka barashada aanfadaasay leedahay waxaa la rabaa ikhlaas qofku inuu u barto diintan aad ogaatid waxa alla jeceliyo jannada ku geynaya aad samaydide aad ogaatid waxa carada alle iyo cadaabka qofka geeya si aad uga fogaato ilaa qofaan cilmi lahayno si u alle u caabudo ma yaqaan waa inaad alle u caabudaydo inaad xaqa iyo baadilka kala ogaato ood ilaahay ugu dhowaato masalada kaleeto oo kabiiradaana waxay tahay waa kitmaan cilm cilmiga qarintiisa cilmigii xaqi aad baratay waa inaad dadka u sheegtaa qofka hadda jaahil aso inu wax sheega looma ogola laakiin qofkii caalim noqdo ee wax bartay waa inuu sheega wax og yahay waxayna weliba waajib noqone qarinteeduna kabiiro noqone markay ku caynowday waajib ku noqoto waa goorma waa la weydiiyey culimo kalena lama weydiino meesha joogta asagaa la weydiiyey shaygiina waa loo bahay waa shay sharciya wax diidaya inuu sheegana ma jirto oo waxa weeyaan khatar ku ah naftiisa ma jirto oo cudurdaar ma laha qaal allahu ilaahi wuxuu yidhi tacaala allah sarreeye inamaa wax kale maahan yaksha allaaha allah waxaa ka baqa min cibaadi addoommadiisa xaalo ay ka mid yihiin alculamaau culamada alla waxaa ka baqo addoommadiisa ka mida waa culammada bis cid kale alla kama baqdo cid kale alla kama baqdo maxaa loo leeyahy alla ka baqid maxaa ah alla ka baqid waxaa ah waxa weeye imtithaalu alawaamir wa ijtinaabu nawaahi qofku inuu ka dheeraado wax alla wixii laga laga reebay wax alla wixii la amrayna uu sameeyo saas alla ka baqid ah qofkaan marka cilmi lahayn ma yaqaan wixii alla amray see uu samay qaab haddii xataa guud ahaan uu og yahay in alla amray ma yaqaan qaabkii alla u amray iyo rasuul u amreen waxa weeyaan wixii la reebay ma yaqaan marka see uga fogaan ma dhici karto marka qofkaas alla inuu ka baqo ma dhici karto sidaas darteed waxaa dhacda qofka caamiga is yihahda alla caabud asagoon culimo weydiin asna cilmi aan lahayn daqiiqadu alla caabuda inuu kasii fogaado caawo dhan waxaa dhacda inuu is yihahdo cibaado kusoo jeed oo alle u dhowow oo uu shirki iyo bidco kaliya kusoo jeedo oo uu saacad kasta iyo daqiiqad kasta habeenkaas ka mid a alla kasii fogaanayo waxay culimmadu ku mithaaliyaan qof dheelmaday habeen madooba mugdiya meeluusan aqoonna u socdo waxa weeyaan waddadii waa ka lum mana yaqaan waxaa dhici karta marka meeshii ay ka jirtay meeshu u socday maahane meesha dhanka kale inuu aado oo laba iyo tobanka caawo intuu socdo isleeyahay caawa soco berri waqti qabowtag inuu caawo o dhan kasii fogaado meeshii oo waagu markuu bari ay u caddaato shalagala maqribkii meeshuu socodka ka bilaabay waxa weeyaan meeshii uu u socday intuu u jiray laba jibaarkeed marka inuu u jiro oo uu laba jibaarkeed kasii fogaaday khasaaradaas qofka marka yidhi allan caabuda isagoo jaahil ah culummadiina aan wax weydiinayn noocaas ayuu noqon sidaas darteeda ayay waxa weyan a'imadii salafku isla ogolaayeen waxa weeyaan markay dadku iskhilaafaan firaq noqdaan firqada naajiyada inay tahay culummada iyo cidda ku xidhan wax weydiida caamiga ku xidhan ee salaadiisa weydiiya soonkiisa weydiiya jihaadkiisa weydiiya ganacsigiisa weydiiya diinkiisao dhan weydiiya culummada kaas weeyaan imaam lbukhaari waxa weye sidaasuu markuu laa tazaalu daa'ifatu min ummati daahirin cala alxaq markuu baab ka dhigtay wuxuu yihi wahum ahlucilmi kooxda xaqa ku sugnaanayda marka la iskhilaafo waa ahlucilmiga sidaasu imaam axmed ibn xambal iyo shiiqii waxa weya bukhaari cali ibnu madiini kulligood sidaas bay wada yidhahdeen marka markay dadku iskhilaafaan kooxda badbaadayda waa ahlucilmiga iyo dadka ku xidhan oo wax weydiiye jannadana ayaga iska leh oo qur-aanka sariix sidaasuu ku yahy markuu alla aayaddan ku yidhi inamaa yaksha allah alla waxaa ka baqa min cibaadii addoommadiisa xaalay ka mid yihin alculamaa aayad kale alle wuxuu ku yidhi markuu jannadii soo sheegay daalika liman khashiya rabba jannada iyo raalli ahaanshaha alle waxaa iskale cidda ka baqda cidda ka baqdaana inay culummada taha alla caddeey marka labada aayadood marka la jamciyo macnaheeda waxa weyan jannada iyo raalli ahaanshaha ilahay culumadaa leh macnaheedana waxaa loola jeedaya culummadu waxa weeyaan waa culummada iyo dadka culummada raaca oo ayaga wax weydiiyo waxa weyan masaa'ilka diiniga weydiiya sidaasaa loola jeeda wa qaala tacaala ilah wuxuu yidhi ina aladiina dadka yaktumuuna qarina maa diinkii anzalnahu aan soo dejino min albayinaati xujooyin cadcad ah xujooyinkii cadcadaa oo aan soo dejinay dadka qarina oo aan dadka u sheegayn walhudaa hanuun ah hanuunkii aan soo dejinay dadka qarina min bacdi maa bayannaahu markaan u cadaynay ka gadaa linaasi dadka fil kitaabi kitaabka aan ku cadaynay oo kitaabka alla soo dejiy uu ku caddeeyey kadib qofka qarina ulaa'ika kuwaas qarina yalcanuhum allahu ilaahay waa lacnadi ilaahay wuu lacnadin naxariisuu ka fogeyn wa yalcanuhum waxaa lacnadin allaacinuna wax alla waxaa wax lacnada ee malaa'igta mu'miniinta kulli way lacnadi sababtoo ah qofka waxa weeyaan xaqa ummadda ka qarinaya naasix ma ahan ummaddu inay cadaab gasho oy halaagsanto sabab isaga u noqday marka waxaad dareemayda marka la leeyahy culummada kaliya alla ka baqda alla ma dhihin culummada dhammaantood alla ka baqaan fiiri masaladaas caami aan culummo wax weydiinin alla kama baqale laakiin qof cilmi laha alla ka baqa laakiin macnaheeda ma la dhihin culummada kulli allay ka baqaan aayadda marka waxay caddaynaya dad cilmigii bartay inay halaagsamayaan oo naclaqabayaal noqonaya oo aysan xaqii sheegin marka way dhici kartaa culummadii cilmiga baratay gabolkood inay dalaal ku dhacaan oo iyagoo og ay halaagsamaan laakiin ma dhici karto qofaan cilmi baran oo caami ah culummana aan waxba weydiinayn inuu hanuuna oo uu xaq ku sugnaada ma dhici karto ee dadku waxa weeyaan culummo xaqii baratay kuna dhaqmayda iyo qof weydiinayo oo xaqii ku sugan waa dhinac caamo aan culummada wax weydiinayn oo halaagsantoo luntay culummo xaqii baratay oo luntay dadku waa sidaas wa qaala tacala ilah wuxuu yidhi ina aladiina dadka yaktumuuna qarinaya maa diinka anzala allahu alla soo dejiyo min alkitaabi kitaab ah ina aladiina yaktumuuna maa anzala allahu min alkitaab wayashtaruuna bihi hamanan qaliilan ee ku gadanaya dhaqaalaya oo dad badana xaqa waxay u qarinayaan cilmigii ay barteen ay waxay ka daba leexinayaan dantooda maalinba waxa weeye meesha maslaxadooda ku jirta ilan waa diinkii qofka ay xoogaaga ka helayaan ili diinta isaga waafaqsan fadwadooda siyaasaddaas isgodgod isrogrogayda ee fircooniga ah ee caalamka maanta ka socota ayay ka daba leexinayaan hadba meesha isleeyihin waxbaad ka helaydaan ay way waafajinayaan marka diintoodii waxay ku gateen wax yar oo dheef adduun ah in aladiina yaktumuuna ma anzala allah min alkitab yashtaruun bihi thaman qaliil ulaa'ika maa ya'kuluuna fii butuunihim ila naar ilahay weyna wuxuu leeya kuwaasu calooshooda ku cuni maayaan ilaa naar maahane wax kale ku cuni maayaan naar wey waxay laqayaan wa qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wadkur sheeg nabiga suubanow id waqti akhadallaahu alla qaaday miihaaqa aladiina dadkii ballankoodii lagu kalsoonaa miihaaqa waxa la yidhaha ballanka dhaarta lagu adkeeyey ballankoodii lagu kalsoonaa aladiina kuwii uutul kitaaba kitaabka la siiyey dadkii culummadii yahuudiyeed iyo nasaareed ballan la adkeeyey a ilahay ka qaaday maxaa lagu looga qaada ballanka waa kana la tubayinunahu waad u cadaynaysaan u cadaynaydaan kitaabka linnaasi dadkaad u cadaynaydaan walaa taktumuunahu kama qarinaydaan ilaahay weynaa wuxuu idhi fanabaduuhu waa tuureen ballankaas waraa'a duhuurihim dhabaryaalkooda gadaalkooday ka tuureen fa bi'sa maa yashtaruun xumaa waxa ay gateen hadde marka halkaas waxaad ogaatay qofka kitaabka ilaahay siduu yahay aan u caddayn ee qariyaa dariiqii culamaau lyahuud wanasaara inuu qaaday wa qaala nabiyu nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam man tacallama qofkii barta cilman cilmi cilmigaasoo mima kii ka mid ah yubtagaa lagu dalbo bihi cilmiga wejhullahi ilaahay wejigiisa laa yatacalamu xaalo uusan u barayn ilaa liyusiiba inuu ku helo maahan bihi cilmiga caradan maal maalkoo min addunya addunyada ka mid a lam yejid qofkaasu ma helo carfa aljannati jannada carafteeda yowma alqiyaamati maalinta qiyaama cilmigu waa labo cilmi marka horeba loogu talagalay adduunyo in lagu barto cilmi adduunyo in lagu barto marka horeba adduunyo in lagu helo loogu talagalay caafimaadkii dhaqaalihii waxaas iyo cilmi loogu talagalay janno in lagu helo qofkii barta cilmi ilaahay wejigiisa in lagu dalbo loogu talagalay oo cilmulkitaab wa sunna ah ee markuu baranayana aan dan kale u barana u baranayo inuu dheef adduun ku helo ama kursi madaxnimo maal mansab qiimayn jannada carafteeda maalinta qiyaamaha ma helo qofkaas waa halaagsamay kaas carfaha maxaa loola jeedaa yacni riixaha ayuu ula jeedaa rawaahu abu daawuud aa wariyey biisnaadin saxiixin uu ku wariyey waqad mara waxaana soo maray can abi hurayrata waxaa naga soo maray radia allahu canhu waa nuskhada mashhuura sidaas dhigaysa fii halaathati saddexdiina nagu soo maray aladiina saddexda yusxabuuna la jiidayo ila naari naarta loo jiidayo axadu mid ka mid a ayaana soo maray alladii kaasoo yuqaalu lahu laleeyahay inamaa wax kale maaham tacalamta waad baratay liyuqaala in la yidhaahdo caalimu waana lagu yii waqad qiila waana lagu yidhi marka naarta saasaa loogu jiida marka qofka u baranayo diintan markuu baranayo waxa weyan adduunyo aad ku gaartid waa halaagsamay hadduusan ka toobad keenin wa can yaxya ibni ayuub waxaa laga wariyay can ibni jurayj wuxuu ka wariyay an abizubayr can abi zubayr can jaabir marfuucan xaalu jaabir nabiga u kor yeelay xadiidka qaala wuxuu yidhi nabiga laa tatacalamu alcilma war cilmiga hau barinina ha u baranina litubaahu bihi lculamaa culammada aad kula murantid culummadan aad iska bareejadeeda kula murantid aw tumaaru bihi sufahaa ama aad kula muda waxa weya laa tatacalamu ha u barinina alcilma cilmiga litubaahu inaad ugu faantaan wey cafwan lafdigaas waan qalda litubaahu inaad ugu faantaan bihi cilmiga alculamaa culamada aw tumaaru inaad kula murantaan bihi cilmiga assufahaa dadka caqliga fudud inaad kula murmuranto ood intaas cilmiga ha u baranina walituxayizu inaad ku ceshataanna ha u baranina bihi cilmiga almajaalisa fadhiyaalka waxa weya cilmiga ha u baranina meelaha waaweyn oo kuraasta hore oo marka la fadhiisanayo safka hore iyo meelaha la qiimeeyo ha lagu fariisiyo oo boos cishi ha u baran diinka ilaahay faman facala qofkii sameeya daalika sidaas fa naaru naaru annaaru haddaad goddo khabaraad usoo qadeen waxaa leedahay falahu waxaa usugnaaday annaaru annaaru naara usugnaatay inaad kor dhigtaan waa banaantah ficil aad usoo qadin waxaad leedahay fa yastaxiqu naara naar naar ayuu mudanaya naar ayuu mudanaya qofkaas xadiisku waana saxiix rawaahu waxa wariya ibnu wahab can ibnu jurayj fa arsalahu waa irsaaliye laakiin waxa weeye sanadkan oo mutasilka oo jaabir kaas ayaa sugan oo xadiisku waa saxiix wa rawaa isxaaq ibnu yaxya wuxuu wariyey ibnu طalxa can cubaydillaahi ibni kacab ibnu maalik wuxuu ka wariyey can abiihi aabihiis kacab ibnu maalik wuxuu ka wariyey cubaydillah cani nebiyi nebiga wuxuu ka wariyey kacab ibnu maalik man ibtaqaa qofkii dalba alcilma cilmi liyubaahiya inuu ugu faano darteedna u barto bihi cilmiga alculamaa culammada ow yumaariya inuu kula murmo bihi cilmiga asufaa dadka caqliga fudud ow tuqbila inay soo qaabisho af-idatu naasi dadka qalbiyaalkooda oo dadku jeclaadaan oo dadka laabahooda uu dego qofka u barta ow tuqbila inay soo qaabisho af-idatu naasi dadka laabahooda ileyhi xaggiisa fa ila naari fa huwa kaasu ila naari naartu ahaanaya wa fii lafdin waxaa ku sugnaa adkhalahu llaahu allaa gelinaya annaara naarta akhrajahu tirmidi ayaa xadiidkaa soo saaray sheekh naasiudiin albanina xasan uu ka dhigay laakiin isxaaq isxaaq ibnu yaxya ibnu dalxa waahin waa daciif marka waa sax weyn waa daciif laakiin xadiiska shawaahid kaleeto ou leeyahay darteed ayuu ku soo gaaray darajat lxasan ayuu ku soo gaaraya wa qaala nabiyu nabigu wuxuu yihi sala allahu caleyh wasalam man su-ila qofkii la weydiiyo can cilmin cilmi oo fa katamahu cilmigaas qariya uljima waa la xakameeyaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha bilijaamin xakamo xakamahaasoo min naari naar ah lijaamka waxaa la idhahdaa birta faraska afka laga geliyo ama dameerka taasaa la yidhaha xakamaha birta lagu afka laga geliya dameerka oo lagu hogaamiyo lagu wado bir sidaasoo naar ah ayaa afka laga geliya qofka inta cilmi barta qariya isnaadu saxiix weeye rawaahu cadaa ayaa ka wariyay can abi hurayra wa qaala cabdullahi ibnu cayaash wuxuu yidhi alqitbaani can abihi abiis wuxuu ka wariyey can abi cabdiraxmaan alxubuli can cabdilaahi bni camar wuxuu ka wariyey ana rasuul allahi rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam qaala wuxuu yidhi man katama qofkii qariya cilman cilmi aljamahu llahu allah ku xakameeya yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha bilijaamin xakame xakamahaasoo min naari naar ah xakamo naar ah ayaa ilahay ku xakameeya qaala alxaakim wuxuu yidhi calaa shardihimaa waa bukhaari muslim shardigooda xadiiskaanu walaa aclamu lahu uma ogo cilatan cillo marka xadiisku waa saxiix laakiin culammada waxay baraarujiyeen inuusan waxa weyn calaa shardi bukhaari muslim ahayn xadiisku laakiin waa saxiix wa qaala nabiyu nabigu wuxuu yihi sala allahu caleyh wasalam allaahuma allow innii aniga acuudu bika waxaan kaa magan galaa min cilmin cilmi cilmigo laa yanfacu aan wax tarin cilmi aanan kaaga baqin oonan waxa weya jannadaada iyo raalli ahaanshaaga ku kasban oo waxa wey ilaahu kaasaan kaa magan galay marka qof walba ilahay ha ka magan galo cilmi uusan alla uga baqin wacan inabi nabiga waxaa laga weriya sala allahu caleyh wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi man tacalama qofkii barta cilman cilmi ligayr illahi alla dartiis waxaan ahayn u barta ow araada ama ula jeeda bihi cilmiga hayr allahi alla kayrkiisa falyatabawa ha dego maqcadaw makaanu fadhigiisa min anaari naarta xaalu ka mid yahay naartuu boos ku leeyahay ha dego xadiidkaas marka waa daciif xasanu tirmidi tirmidi xasan ka dhiga lakin waa daciif wacan ibni mascuudin waxaa laga weriya radia allahu canhu qaala cabdullahi ibni mascuud wuxuu yidhi man tacalama qofkii barta cilman cilmi lam cilmigaasoo lam yacmal bihi uusan ku camal falin lam yazidhu uma siyaadin alcilmu cilmigaasu ilaa kibran maahane wax kale uma siyaadin musiibo cilmina tan ugu daran waa inuu kibir kuu siyaadiyo marka waxa weeyaan nusqadayda sidaas weeyaan nusqooyinka kaleeto waxa weeyaan lam yazidhu llaahu ayaa dhici karta marka laakiin nusqadaana hagaagsan wa ruya waxaa laga weri can abi umaama albaahiliy radia allahu canhu can nabiy nabigu ka wariyey sala allahu alay wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi yujaau waa lala imaanaa bilcaalimi caalim caalimkaasoo asuu-i xun oo aan ku dhaqmin cilmiga yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha fa yuqdafu waa lagu tuurin fii jahanama naarta jahanama lagu tuurin fa yaduuru waa ku wareegin biqasabihim mindhiciryaalkiisii oo soo daatao dhulka ku soo daatay ayuu ku wareegin kamaa yaduuru alximaar sida dameerku ugu wareego biraxaa dhagax shiidka oo saliidda lagu shiidayo fa yuqaalu markaasaa waxaa la yidhahdaa bima laqiita maxaad kula kulantay haadaa cadaabkan inamaa wax kale maahan annaga ihtadaynaa waan hanuunay bika sababta oo dadka diinta u sheegi jirtaan ka midnoo annagu diinkaad noo sheegtaan ku hanuunayey adiga maxaan lagu cadaabay fa yaquulu markaasuu yidhaahdaa kuntu waxaan ahaa ukhaalifukum inaan idin daba mareeyo ilaa maa anhaakum canhu waxaan idin sheeg idinka reebayo diinta aan idinka reebay xumaanta aan idinka reebayo aan idin dabamaray jirin marka qofka aan diinta uu dadka u sheegayo ku dhaqmin nuucaasaa loo cadaabaa xadiidkan waa daciif sanadkan laakiin isagoo ku macnahu bukhaari iyo muslim ku yaalla min xadiid usaamata ibnu zayd wa qaala hilaal ibnu calaa wuxuu yidhi alxaafid wa xaafid wuxuu ka mid yahi min shuyuuqi nasaa-i dalabulcilmi cilmiga dalbidiisu shadiidun waa adag yahy oo naftu ma rabto inay cilmi ag fadhiisatoy barato wa xifduhu in la xifdiyaana ashaddu waa ka sii adayg badan yahay min dalabi dalbidiisa waalcamalu bihi in lagu dhaqmaana ashaddu way ka adayg badan tahay min xifdi xifdintiisa wasalaamatu minhu in laga nabad galo oo aad macnaha cilmigaad baratay aadan kibir ku gelin isla weyni ku gelin dan adduun aadan ku raadin ashaddu ayadaa ka sii adag min alcamali bihi in lagu dhaqmo allaahuma allow alhimnaa nugu hanuuni rushdanaa hanuunkeenna bimanika ilahu galladaadan ku weydiisanaya karamika deeqdaada alkabiiratu saadisatu wahalaahuun kabiirada soddon iyo lixayda almanaan waa qofka gallabaysiga badan ee dadka wixii uu siiyey ugu abaal sheegta qaala allahu ilaahay wuxuu yidhi tacaala allah sarreeye laa tubdilu waxaa ka horreeyey yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeenow laa tubdilu ha burinina sadaqaatikum ajaryaalkiinna bilmanni abaalsheegasho ha ku burinina iyo wal adaa dhib sadaqadii aad bixiday ha iska burin laba shay oo buridaa jirta oo waxyaalaha buriye ka mid a waa budan yihiin waxa buriyaahe labadaa shay waxa weeye qofkii inaad ugu abaal sheegato tira maalin hebla waxaas wanagi kuu galay tan labaadoo buridaa waxa weeye dhib qofkii inaad dhibto hoo ku dhimee waxa weeyaan waxaas way buridaahe ha iska burin sadaqadaada wa fi lxadiidi saxiixi waxaa ku sugnaa halaaatun saddex qof laa yukallimuhum allaahu alle lama hadlo walaa yanduru ilayhim xaggooda alla ma fiiriyo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha walaa yusakiihim ilaahay ma dahiro walahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabkaasoo aliimun mu'limun jirka xanuujiya saddexdaas yayihiin waaba hoogeene almusbilu izaarahu ninka maradiisa dhulka ku jiida ninka surweelkiisa qamiiskiisa macawisiisa anqowga ay ka hoosaydo walmanaanu qofka dadka wuxuu siiyey ugu abaal sheegta waa maxalshaahidka baabka walmunfiqu qofka bixiya silcatahu badeecadiisa bilxarifi dhaar ku bixiyo ku gada dhaartaasu alkaadibi been ah wallahi intaas igu fadhid ah wallahi hadeeraan intaas laii gaaray oon ku diiday dhaartaas qofka badeecadiisa ku gada cumar ibnu yaziid ashaami wuxuu ka wariyey can abi salaam can abi umaamata albahriyi radia allahu canhu qaal qaala rasuul lahi rasuulka alle wuxuu yihi sala allahu aleyh wasalam halaaatun saddex qof laa yaqbal llahu alla kama aqbalo minhum xaggooda sarfan waajib ay tuke ay sameeyeen cibaado waajibood oy guteen alla kama aqbalo walaa cadlan sunnana alla kama aqbalo soo marnay alfaadaas macnahooda sarfan waajib alla kama aqbalo walaa cadlan sunnana alla kama aqbalo saddexdaas waa saddexdee caaqun qofka labadiisa waalid caasiga ku ah wa manaanu qofka gallabaysiga badan dadka ugu abaal sheegta wuxuu siiyey wa mukadibun qofka beeniyo bilqadari qadarka qadarkana waa baabka soo socdaan ku ogaa doonaa cumar waxa weyan cumar ibnu yaziid ashaami suwaylix weeyuu yihi xaafidu dahabi sax weeye marka suwaylix marka la tacdiilinayo ruwaadda waa martabada shanaad marka xoogaa dadka la istishaadadana waa loo adeegsadaa waxa weeyaan dadka tacdiilkana waa loo adeegsadaa oo dadka la ictimaada laakiin xadiidkiisa waxa weeyaan xasan iyo derajadaas waxa weyan kama sara mari karo marka xadiiskuna waa xasan sida silsilatu xadiis saxiixa sheekh naasirudiin albani ku caddeeyey alkabiiratu saabicatu wahalaahuun kabiirada soddon iyo toddobayda almukadibu waa qofka beeniya bilqadari qadarka qadarka qofka beeniya qadarka masalada masale aad u muhiima ad adag casharka soo socdana aadan ugu sharxi doona insha allah lakin wax yar oo muqadimahan ka hormarinayna qadarka dad qofka muslimka waxaa la rabaa afar shay inuu ka caqiideeyo ko wax kasta oo koonkan ka dhacaya addoommadu waxay samaynayaan iyo waxa alla samaynayo afcaasha allah koonkan waxa ka dhacaya kulligood waa inaad ogaato alle horay inuu u ogaa oo cirkiiyo dhulka intuusan abuurin iyo makhluuqaaba alla waa ogaa cilmigaas saabiq ah alle waa inaad rumaydo labo waxa weeyaan wax kastooo koonkan ka dhacayo cilmigaas alla wuu oga horay ayuu ilaahay looxu maxfuudka ugu qora oo iraadada alla saas ku duraysato loox maxfuudka saas alla ugu qoray saa in wax u dhacayaan waa labo saddex idaa shaaa kaan shaygan dhacayo koonka ka dhacaya mashiicada alluu ku dhacin alla markuu doonuu dhicin ya inamaa amruhu idaa araada shay-an an yaquula lahu kun fa yakun shay walboo koonkaas ka dhacaya waxa weeyaan ilaahay mashii'adiisu ku dhici waa midda saddexaad afar addoommada afcaashooda iyo addoommada makhluuqa iyo afcaashooda kulligood waa makhluuq alla abuuray ee waxaan alla abuurin koonkan ma joogaan afartaas shay qofku hadduu ka rumeeyo qadarka waa badbaada waan arki doonahay dadka ahlu sunnaha khilaafayna waxa weeyaan afartaas qaar ka mid ah ayay waayeen oy ku halaagsameen qaala allahu ilaahay wuxuu ihi tacaala allah sarreeye innaa annagu khalaqnaa waa abuurnay soo qadaro kulla shayin shay kasta khalaqnaahu waa abuurnay biqadarin qiyaasan ku abuurnay shay kasta oo koonkan aad arkaydo alla makhluuqu abuuray ayuu ka mid yihi alle annaga abuurnuu leeyay weliba qadaran ku abuurno shay walba qaaba loogu talagalay inuu ku socon doono sidiiyuuna ku socon sidii ayuu ku socon wa qaala tacaala ilah wuxuu yidhi wallaahu alle khalaqakum asagaa inin abuuray wamaa tacmaluuna wa camalakum camalkiinan asagaa abuuray aayadan sariix waxay ku tahay addoommada iyo camalkoodu kulli inay makhluuq yihiin oo alla abuuray ay sariix ku tahay marka waxa weya waa xujo cad oo tusayda addoommada iyo afcaashoodaba alla inuu abuuray ka casharka dambaan ku dhamaystiri doona wallah subxana wa tacala aclam sala allahu cala nabina